بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد أداكني باب النهي نهي انت باب كيدي وهي ليس كالنهي أي عن اشتمال الصماء معنى وهلا وشام هو شو تا أدو مركا عن ميل بنان يا ميل روح أو بنان وقعن كلا وبحلهين تاس نهينتي لبا نهي أيين iyo wاlاxtibaa'i dooyaysi fii sawbin waaxidin waa ruux maro keliyaba leh maradiisii uu ku dooyaysto cawradiisu ay markaa muuqato bal nahintii jaanibkaa la iskaba nahyuu baabkiisa yahay وxadaثna qtaybaة بn سacيidi عan malik بn anasi فيma quri'a عalayhi عan abi الزubayr عan jaabiri ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه وasلم naha qutaybat bnu saciid malik buu kaba warinayaa ibnu anas xadiidkana imaam malik isaga carabkiisa iyo lafdigiisa lagama maqlina waa lagu dul aqriyay waana sii da'bigiisuba u ahaa qaaliban waa si uga badnayd weeyaan oo isagu waa la aqriyi jiro axaadiisa ama kitaabkiisa muwadda ha noqoto ama axaadiisan kale ka ziyaadsan uu leeyahaye qaaliban ruwaadda aqriyayo dee kuwana waa kii aqriyay mooyo kuwa kalena way maqlayeen عن أبي الزبير أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نهى uu نahiyey أن يأkula inuu cuno الرaجuل ninku halkan farقi udhexeeye rag iyo dumar ma jirto haweeneydna waa la mid bishmaali bidixdiisa wax ku cuno أو yمشhiya amase uu socdo fيi nacrin kab waaxidaة keli ah uu ku socdo وأn yشtamila inuu hilaabto ama huwado maradii oo samaa waa alishtimaal asamaa bal tafsiirkeeda waan arki doonaa mid ahaanna waa ka aan laqbada horreysiiyo waa isagoo maradii u huwado unsi aan meel uu gacanta kala baxaaba hadday xataa wax ku yimaadaan aanay u banaano inuu isku wada dade weyo inuu isdadow waa in yaxtabiya inuu ku dooyeysto fii sababin maro waaxidin keliya kaashifan xaal yahay mid faydaya oo arrinta ay muuqanayso can farji waa maradii keliya uu lahaa buu ku dooyeystay markaa cawradiisii baa deeta muuqanaysa umuuraha rasuulka ilaahay uu nahaye bal xagga bidixda cunitaankeeda waa ti aynu soo marnay axaadiisteediyo way inoo horreyso dee adcimaamaa waa inoo horeeye kab keliya in lagu socdo iyo waxa kuba tacalluqsanaa casharkii xalayta inooguba sugnayd oo aynu kuba soo aragnay qeybtiisii ugu dambeysay oo dee bal ciladana ama nahyigayana waa taa waan soo ogaano dee arrintii xataa ta kuba sugan labadiisii logaad xataa ma sinaanayaan oo waabay kala dheeraanayaan mid waxgashaniyo mid kaleo isagii baaba socodkiisii iyo bal maalan taasi ay dhib ku keenaysaa an yashtamila samana iyada waxa ay tahay qolooyinkan luqawiyiintu iyagu waxay kuba fasireen ruuxoo mare isku dada jirhkiisa oo dhan buu kuba qariyey meel u banaan uu gacan kala baxaa maba jirto oo hal uu gamuumuu banaysan meel uu gacantii kala baxa go-baabuu iswada huwaday meel uu isagii u banaan uu gacantii kala baxana muu reeban oo muu daysan marka hadday dhacdo oo kolkol inay wax ku yimaadaan wax iska qabanaya ama wax ku yimaadaan dee isagii dhib baa taa ugaba imanayso gacantiisa meeluu kala soo baxo ma helayo bal taas bay ku fasireen luqawiyiinta ijtimaala samaayo asakhratu samaa manaa dhagaxa waa dhagaxa aan meel dilaaca iyo god yar iyo waxba aan lahaynee malaasan ayaa laga cabiraa ma laba yidhaha sakhratu samaa tanna waa saasoo kaleo manfad iyo meel uu gacantiisii kala soo baxa ayaanu u hadhsanaynba weeyo maradii waa isku dadayno haddaba taas weeyaba amaa fuqahadu iyagu tay kuba fasiraan waxa weeye ijtimaala samaa waa isagoo ruuxii bal maalan markii hore maradii intuu iskuba dado kole wax uga hooseeyaana ma jirto waa go-i keliya haystay ayuu iskuba daday markuu iskuba daday ayuu markaa labadii dhinac mid ahaan buu deeto sare u qaaday oo dee gacantiisii ama ha noqoto oo dee sare u qaado oo taasna waxay keenaysaa cawradiisii inay muuqato waa mare aan waxba uga hooseyn uu isku daday oo dee hadhow markuu baado inuu abal maalan ama labadii dhinac buu mid ahaan dee tasare u qaaday oo halkaasaa cawradiisii kaba muuqatay bal taas baa iyada fuqahada tafsiirkoodu yahay marka haddaan fuqahada tafsiirkeeda eegno arrintani waxa weeyaan dee cawradiisii baa muuqanaysa haddii ay cawradiisii wax ka midi muuqanaysana ficilkani ama xaaraan buu noqonaya taas bay cillada nahyigu tahay haddii tafsiirka luqawiyiinta la eegana dee isagii baaba dhici karta inay halkan darar uguba sugnaado haddii ay xaajo ama wuxuu baahdo inuu wax iska qabto u baahdo inuu waxyaalo gacantiisiba meeri uma banaana oo tabaadeeto waxa weeye isagii waxa ku adkaanaya ama aan suurtagalba u ahayn inuu gacantiisii soo saaro halkaa darar baa isagii haleelaya oo maslaxadiisi iyo dantiisaba bal taas baa deeta cilladu noqonaysaa tafsiirka luqawiyiinta tafsiirka fuqahadnooda inkishaafu lcawra kuba sugan oo dee iyado haddii inkishaafu lcawra ay dhacaysana xaaraan bay noqon dee cawradii oo la muuqato ama uu faydo cawradiisii muujiyo waan yaxtabiya fii saobin waaxidin alixtibaa dooyadaynu naqaani carabna ay badsan jirto dee dad reer miyay ahaayeen waxaabay odhan jireen halka dadkii kale deegaanada ama ka yar durugsanaa ee reer magaalkaha iyagu jidaarar ay ku tiirsadaan ay lahaayeen iyagu geed hoostii hadday isugu yimaadaan iyo guri hortii haddii la fadhiyo meeshii la fadhiyo meel lagu tiirsadaa ma jirto marka waxaabay odhan jireen alixtibaau xiitaan lcarab ixtibaa iyo dooleysigu waa carab gidaaradeeda halka de waxayna iyagu waa dhulkaa banaan bay joogaan waa sideeni un dee arrinteenu ay hado innagaba waa tii laba yaqaanay haddaba taa hadduu ruuxu macawis kuntan yahay ama wax kala xidhan yahay oo uu go-isii ku dooyeysto dee rasuulka ilaahayna isagoo gacantiisa sidii dooyadoo kale u isticmaalay alqurfusaat ay yidhaahaanba waa la arkay dee tan kalena labadii xaalaba waa shay jaa-isa ee laakiin waa ruux mare keliya xidhnaa u guntana wax kale ma haysto dee markii uu meel fadhiisto u baahday dee arrintii caadadiisu ahayd oo inuu dooyeysto go-ibuu ku dooyeysto markaa farjigiisiiba wax qarinaya maba jiraan tan weeyaanoo inkishaafu lcawra kuba sugan waaba taa kaashifan can farji tan baa nahyigu yahy maaha nahyigu ixtibaa alxubwa ama alixtibaa dee shay jaa-iza weeye ee waa ciladan ah inkishaafu lcawra ruuxii aan maro keliya uu mooye wax kale aan haysanoo maradii iyo go-i ku dooyeystay uu guntanaa dee cawladiisii baa muuqanaysa taasoo markaa inuu maro keliya uu ku dooyeysto laysa calaa farjihi shay kaas baa nahyigu yahay xdثna أحمد بن يuنس qال xdثna زهير qال xdثna أbو الزبير عن jابr xا وxdثna يحيى بن يحيى qال xdثna أbو khaysmta isagoo labadu san un ay tay زhayr marka hore haddana abu khaysma in badan buu inagu soo noqnoqda ee waa asaanida dhici karta iyadoo saasun aynu aragne ruuxu uu sideedaba isaga xafidi karo xdثna أbو khaysmةa عن أbي الزبير عن jابr qال أنه qال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم aw amase muxuu yihi qaala jaabir samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam waa shaki un inuu yihi qaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam inuu yihi samictu samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul ida nqadaca hadduu go-o shiscu axadikum axadkiin de waa indhashiisii onu dee markaa socodkii uu ku adkaanaya inuu kabtii kuba socdo ama sun kaleba waa la midun aduu kabtii baa kaba go-day kuma socon karayo markaas aw man ruuxii inqadaca halkaa idanqadaca bedelkeeda man ruuxii inqadaca shiscu nacri falaa yamshi yaanu ku soconin fii nacrin waaxidatin kabkeli yaanu ku socon xataa yuslixa shiscahu dee suunkaa ama meexaa kaba go-ay ilaa intuu ka hagaajinayo oo dee balmartaa tii kalena ha iska saara weeye walaa yamshi haddii dee qofkiisii uu gashanaaba dildilaacoonu ku socon karayn markaa walaa yamshi yaanu ku soconin fii kufin kuf waaxidin keliyana yaanu ku socon walaa yaakul bishimaalihi bidixdiisana yaanu shaksigu wax ku cunin walaa yaxtabi bihawbi اlwaaxidi ficilku ama afcaashan aan arkaynay laada ka horeysa laadii naahiyada ahayd bay ficilka mudaaric jaziminaysay falaa yamshi walaa yamshi fii kufin waaxidin walaa yaakul waa kuwa mid xarfu cilo ama xadafkii xarafka ku jasmisan iyo mid sukuun ku jasmisanba laakiin halkan san baa dhacday malaa nusqooyinka walaa yaxtabi oo dee markaan raacino kuwa kale waxay ahayd muqtada icraab walaa yaxtabi oo ya-da lagooyo dena waa xadfu xarfilcila ayuu ku jasmisnaanayaa arrintan waxaan kuba xambaaraynaa un xarakadii oo dee waxa weeyaan la jiiday uun luqada carbeedna way kuba yimaadaan iyadoo ficilkii majzuum yahayoo ama ha yidhaaheen muctalkii baa loola mucaamalooday si صaxiix oo kaloo dee sukun muqadara la icraabay ama meeshe waa ishbaacun xarakadii oo la jiiday un weeye sidiisi unbuu u jasmisan yahay taasoo sidaa lam yaatiika walambaau tanmi oo kale walaa yaxtami bi malaa horahoodna waxyaala waa nadaa'ir waan soo aragnay nahyigii baan iskaga laqbaysanayaayo naafiye kama dhigayo e walaa yaxtabi yaanu ku dooyeysanin bithawbi lwaaxidi oo dee aan laysa calaa farjihi shay un weeye taas haddii maradan keliya uu leeyaho dee ay cawradu qarsoontay isagana kaa looma diidaye walaa yartaxif isamaa waa halkii yashtamilidii iltixaaf iyo ishtimaal waa wixii oo laysku dado la hilaabto un taas bay tahay haddaba waa ishtimaalka kaa dee aan manfadka lahayn ee wada xidhan oo kale iyonusa maradii uhuwanin waana taa aynu intii hore ama xadiidkii hore aynu bal kuba soo maray tafsiirkiisa baab fii manci listilqaa'i cala اdahri wa wadci ixda rijlayni cala اlأkhraa wuxuu u baabaysan yahay fii manci istilqaa'i cala dahri in dhabarka loo jiibsadiyo qadaadka mancintii laba manceeyey iyo wawadci ixda rijlayni labada lugood mid ahaan oo la dhigo cala alukhrata kale oo ruuxu intuu dhabarkiisa u jiibsado uu mijageel jireeyo macnaha labadiisa lugood uu isa saaro bal taas mancintii waa nahyi bal wax kale oo banaynayaana waa inoo dambeeyaa xadaثna qtaybatu qaala xadaثna laysanxa وxadaثna بن رمح qال أخbarana layث عan أbي الزubayr عan jaabiri أna rasuul الlahi صلى الlaه عalيه وasلم nahaa waa nahiyey can ishtimaali samaa'i waa tii makaan kaba soo baxnay wاlاxtibaaءi fii hawbin waaxidin in lagu dooyeyso maro keliya waan yarfac rajul waa halkan maxalushaahidka inuu kor yeelo arajulu ninkii ixdaa rijlayhi labadiisii logood mid ahaan uu saaro cala اlأkhraa oo labadii logood buu isagoo qadaadka u jiifayst u dhigay walxaal waaba tan eeg ina haddii uu si kale yahay ma walxaal huwa isagu mustalqin uu u jiifo weeye calaa dahrihi dhabarkiisa saa uguma jiifo xadiidku waa inoo socdaa weli iyo duruqdiisii وxadaثna isxaaq بn ibrahim ومحamed بn xaatimi qaala isxaaq akhbarana وqaala بn xaatimi xadaثana mحamed بn bakri labadooduba ina bakri bay kaba warinayeen isxaaq ba caadadiisii ku socdo dee akhbaranaad ahayd qaala akhbarana بn juraydi qaala akhbaranii abu الزubayri anahu samica jaabira bna cabdالlahi yuxadiثu ana الnabiya slى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi laa tamshi ha ku soconin khidaabku isagaa dee waa ruux kastoo muslimo waa lala khidaabaya i ama kulu man yataأtىa minhu اlkhidaabu laa tamshi fii naclin waaxidi walaa taxtabi fii isaarin waaxidin oo isgunti keliya oo maradaadii keliyaad guntanayd inay wax kale kaaga hoysa intaad guntigii furato inay si kale maaha ee guntigii buu furanaya markaasuu iskaga dooyeysanaya dee kolkolna waa waxay la iman jireen iyagoo kolkol iyagoo qaawanba waa kuwa isku dhex maydhan jiray ama meelaha ay kuwa maydhanayaan walaa taxtabi ama dee xataa kolkol markay u baahdaan saasay samaynayeenoo waqtigii kacbada la dhisayey ba rasuulkii ilaahay qubayla nubuwa ba kacbada la dhisayey waxaa dee wixii isagu go labaadou dhegtay intuu saarto dhagaxan lasoo gurayay isaga dhiga jirtay waa bal maalan waa si uu yeelayay laakiin kii aan maro kaleba lahayn de markuu u baahdo intuu tii furto ayuu dhagaxa isaga dhigaya adoo dhegta oo isagoo qaawan buu soo soconaya bal rasuulka ilaahi baa taa lagula taliyo oo la yidhi maradaadan keliya san yeelo markuu yeelay ayaaba de ina isagii waa maahayn arrintiisani wax bilaabmay uun markii afartan gaadhay ee umuurahani waa loo sii diyaarinaye markaas baa lagu yidhi ba maradaada xidho bal ama dhawaaqa u maqlay haddaana wax kaloo intaa ka siyaadsan ba aanay jirinoo rasuulka ilaahay dhacay oo yihi igu maradayda isiiyo dib dambaysa looma arag ba taas bal iyagii de markaa waa waxyaala aanay ka dhowrsanayn markaasoo ay isaga hadday iyagoo dee wada jooga bal markaa ninku kala duwan wax kala haysan tanaa kala weyne ee iska dooyeysanayeen sida markaa ay sheekeysanayaan ama meel ay fadhiyaanba dee inay waxay ku tiirsanaanna ma jirta waaye haddaba walaa markaa muxuu hi walaa taxtabi fi izaarin waaxidin oo laysa calaa farji shayn wey walaa taakul ha cunin bishimaalika bidixdaada ha ku cunin walaa tashtamil isamaa'a intuba waa intaan sharaxeeda soo araragnay ee walaa tadac ha dhigin ixdaa rijlayka labadaada lagood mid ahaa cala اlأkhraa takalaha saarid ida salqayta markaad qadaadka hadduu maaha si kale ujiifo qadaadka markaad ujiifto oo lugtiina aad labadii logood weliba lagu ay taagan yihin hadday fidsan yihin oo saa ay mamduud u yihin oo isku dhigo markaasna cawro la muuqataa ma jirto waa ruux maro keliyaba xidhaan surwaal xidhnayn wax kale aan xidhnayn maradii keliya ayaabu xidhnaa go ha noqoto macuus haba noqoto labadii logood buu isa saaray qadaadkiina waa ujiifaa dee wuxuu markaa meesha tila oo ugu dhow yahay cawradiisu inay muuqato wax kalena ma jiraan waana arinku inkishaafulcawro waxaa nahyigani keenay ee hadduu taa aamin ka yahay looma diidayo un hadduu dee habkan sameeyo looma diidayo hadduu aamin kaba yahay ee waa markaanu aamin ka ahayn in wax cawradiisii kamida ay muuqato taas baa laleeyahy labadii lugood iyagoo weliba la taagayo lama jigeeljiraynayo haystu dhigin ida salqayta وxadaثnي isحاq بن maنصuر qال أkbarana روح بن عubaadaةa qال xadaثnii cubayd الlahi yaعni wuxuu u jeedaa ninkan rawx ibn cubaada markan uu yihi cubaydالlahi bna abiاlakhnasi waa cubaydالlaahi ibna abilaknas buu u jeedaa macnaa dee cubaydالlahi kala duwan ba ama ayaaba dee meelahan geli karaa kitaabkana kuba sugan kuwa ka horeeya kuwa ka dambeeyaana waabay jiraan xagga dabqo markaa sheekhu isagii baa inoo cadaynayo ibna abilaknas buu hi bukhaari walow aanu xadiidkan ahayna xadiid kale yahay laba xadiid buu bukhaari kuba leeyahay waxaa dhacay cubaydullaahi ibnulakhnasi iyadoo abi aanay jirin oona kunyo ahayna magaca aabihiiba uu yahay taas baa dhacday kutubu taraajimna waa sida kuma sugan oo dee cubaydullaahi ibnulakhnas baa ku sugane ibnu abilaknas kuma sugno dee bal nusqooyinkeenan waa tan oo bal waxay ila tahay waa arrin horta ninku ina akhnas baa la yidhaha ina abilaknas ma aha hadday nusqooyinkeenan un ay tahay iyo haddii ay muslim nusqooyinkiisa wada dhaceen taas iyada maan tatambuceenba oo taa ay tatambuceen laakiin horta waa ibnulakhnas ninkani cubaydullahi ibnulakhnas taas iyada waa mid kunyadiisa waxaa la yidhaha abu malik baa la yidhaahaa waa nin reer naka oo reer kuufa ahaa barhkood waxaaba yidhahan waa reer azim mawaalidoodiibuu kaba mid yahay xaafid bn xajar baa taqriib markuu qabanayo tarjamadiisa ayaa wuxuu ka cabiray saduuqun qaala bnu xibaana kaana yukhdiu kaiira kaana yukhdiu min asaabica waa siduu kaba cabiray waa nin run badana ahe laakiin ibnu xibaan wuxuu yihi khada badan buu lahaa qoladii toddobaadna weeye ujeeddadu waa kibaaru atbaaci taabiciin un weeye waa siuu yihi aimo kala duwanna way tawsiiqiyeen laakiin xaafid oo taqriibkiisa saa ku yihi ayaa wuxuu fatxulbaari ku yihi markuu weliba kitaabkan aan kuba jirno laakiin xadiid kalu ahaa waa mujaladka tobnaad laba meelood un baanu kitaabka bukhaari kuba leeyahay waxaa cibaaradiisu ay ahayd wasaqahu la'imatu washada bnu xibaana faqaala fi siqaati yukhdiu kaiira baa laba arrimoodoo kala fog halkan hadalkiisii buu ictimaadsaday kolkolna taqriibtaasi way dhacdaayo kolkol waxaad moodaa ama istilaax khaasa ama waxyaalo waana marar kala duwanna waan soo naqliyaaba wuxuu fatxubaari ku yihi a'imadii way tawsiiqiyeen bal cid kamuu soo reebin walow kelima ibnu maciin iyo labasi ay jirtay markaasaa wuxuu ka cabiray tan uu markan uu mategi aada moodo isagoo inuu ku waafaqsanya uu soo dhigtay taqriib washada bnu xibaan ina xibaan qowl shuduud buu la yimi oo kitaabkiisa hiqaad baa wuxuu yihi yukhdiu kaiira markaasuu sheegay labada meelooduu bukhaari kuba leeyay bal waxaan leenahay waa nin hiqaan leenahay saa taqriib dhacdayna maahae sawaabku waa san fatxulbaari ba dhacday ee uu aimadii kale kaba kaba soo naqliyey waxaana uu leeyahy kitaabkeenan halkan waa kuba sugan yahay kolley xadiid hore oo aynu bal maalan soom ahaana ruux ibnu cubaadatun baa kaba warinayay kaasne walow dee aanu ahayn ninkuu kaba warinayay imaka halkan isagu abu zubayr buu ka warinaya ninkaas nin kale ahaa xadiid horena waa leeyahay waa labada meelooduu kitaabkeena ku leeyahay bal waa nin siqaan leenahay waxaan leenahay cubaydullahi ibn alakhnas ama ibnu abilaknas bal waxay u baahan tahay tatabuc dheer in cid saa tidhi ay jirto ee kitaabkeena sanaha kuba sugnaadee in muslooyinka nusqooyinka muslim ay saa wada yihiinna waxay u yar baahan tahay dee wakti iyo bal tatabuc bay u baahan tahay can abi zubayri can jaabir bni cabdillaahi ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala laa yasalqiyana axadukum axadkin yaanu qadaadkiisa u jiefsan oo uma yadacu markaa uu dhigo uma huwa yadacu ixdaa rijlayhi labadiisa dhagood mid ahaan cala alukhraa intuu qadaadka u jiifsado uu lagihiina taago uu markaa isduldhigo waana markaa aanu dee wax cawradiisii qarinaya xidhnayn jaanibkaasna aanu aaminka ahayn ay suurtagaltahay maradan keliya uu guntan yahay inay hoosba ugaba dhacdo halkaa cawradiisa ay kuba muuqato taas yaanu saa yeelinba ayaa rasuulka ilaahay yidhi bal baabkan waan haynaa baab ka dambeeye waaba kan baabun fi fii ibaaxati اlistilqaa'i wuxuu u baabaysan yahay ibaaxadii iyo badnayntii la baneeyey ruuxu inuu qadaadkiisa u jiifsado wa wadci ixda rijlayn cala اlأkhra labadii lugoodna u isu dhigo muxuu yihi markaa muslim xadaثnaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calىa malikin markii horena quri ayaan soo maray kana waa isaga aqriyey ama qutayba waa maqlayey una isaga kii aqriyey ma ahayn riwaayadeenni u casharku inoogu bilaabmay can ibni shihaabi can cabaad ibni tamiimi can camihi kolley cabaad ibnu tamiim oo nin ansaar oo taabiciya laba taabicina sanadka xadiidka ku wada sugnaanayaan horeyna usoo maray adeerkiisana waa saxaabi iyo axaadiidii weysadana warinayey cabdullahi ibnu zayd ibnu caasim weeyaan oo de isagoo saa salaan iyo meelaba waan kusoo aragnay adeerkii ugaba warinayeen annahu haddaba camkaasi waa cabdullahi ibnu zayd ibnu caasime ra-a wuxuu arkay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay musalqiyan xaalu yahay mid qadaadkiisa u jiifa fi lmasjidi masjidka dhexdiisa waadican xaalu yahay mid dhigay ixdaa rijlayhi labadiisa lugood mid ahaan cala اlأkhraa tii kale taas ayuu arkay kolley xaafid baa ismaaciili kaba soo naqliya abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyana inaysan samayn jireen xadaثna yaحya بن yaحya وabubakr بn abi shaybata وبn numayri وزuhayr بn xarbi وaisxaaq بn ibrahima kulhm can ibni cuyaynata intoodba ina cuyaynay xadiidka ka wariyeen xa وxadaثnii abuلظaahiri وxarmalatu qaala aخbarana بn wahbi qaala aخbaranii yunus xa وxadaثna isxaaq بn ibrahima وcbd بn xumaydi qaala aخbarana cabdالرaزaaqi qaala aخbarana macmar kulhm can الzuhriyi bi hada اsnaadi waa isnaadkiisi can cabaad can camihi mثlahu weliba xadiiskuna waa kii hore lafdi ahaan dee sanadkana asaanida kala duwan ayaa uu leeyahayba xadiisku bal axaadiistii hore waxaynu kusoo aragnay nahyin rasuulka ilaahay nahiye ficilka caynkaasa in lalaba yimaado halkana isagii baaba tii laba yimoo sameeyey kolley culimadnas ay kuba jamciyaan ay halkan leeyihiin waxa weeye axaadiista nahyigu waxay kuba xambaaran tahay wa calaa xaalatin tadharu fiiha alcawra waa marka uu ruuxu intuu saa u jiifsado lugihiisiina isa saaro xaaladiisaasna ay keensanayso inay cawradiisu muuqato ama wax kaba midi uu muuqdo taasay kuba xambaaran tahay taas baa nahniya taas baa ruuxii loo diidaya marka amaa rasuulka ilaahay waxaan uu sameeyeyna waa calaa wajhin laa yadharu minha shay waa ruux surwaal xidhan ka soo qaad ama wax kaleu xidhan yahay isagii baa ixtiyaad laba yimi oo inkastaba lugihiisii haysa saaree cawradiisii ma muuqanayso marka caynkaasa ee ba'si kuma sugna wax karaha oo ku jiraana ma jirto dee malaa isagoo dad san oo kale dhex fadhiya xaggii adabtii unbaana jaanibkaas la odhanayaa ma roona ee waxa weeye looma diidayo hadday masjid iyo hadday de iyo guri tahay kol haddii uu ka aamin yahay cawradiisu inay muuqato bal taas bay labada xaalo ayuunbay ku kala xambaaran yihiin bacdigood baa yar ishaare macno si rasuulka ilaahay tiisan dambe ay ahaydba warijlaahu mamduudataan bal kolley xaafidna halkan libaa soo kale xadiidka waa ixaaleeya istidaan buu ixaaleeya taasna imay suurtageli waayo mujaladkii markaa ii dhawaa maahayn waa ka koob iyo tobnaade bal waxa weeyaan iyadoo labadiisa lugood ay fidsayin o iyada hadday taa tahay arrinkan maba imanayo macnaa waxa weeye maxay tahay ruuxi waa jiifaa dhabarka u jiifaa lugihiisi ma taagna way saasay u fidsan yihiin marka iyagun buu isu dhigay iyadoo lugtii kalena ay jiifto labadii lugoodba ay jiifaan iyada markaa wax dee looga baqdo oo cawro muuqatiyo taasi maba jirto haddii bal rasuulka ilaahay ficilkaa uu laba yimid taa laguma xambaarana dee waxay noqonaysaa nahyigu waa baabkii tanna waa xaalo kale oo dee kolleyna waxa meesha jirto nahyigaasi waa ciladan ah inay inkishaaf cawro ama wax kaba mida uu meeshii dhaco haddii taa laga aamin yahay iyada dhibaata ma jirtaan leenahayo bal labada xaalooba ay kuba kala xambaaran yihiin baabu nahyi rajuli can itazacafuri wuxuu u baabaysan yahay nahyintii ruuxa laga nahiyay ama ninka ayuu ka cabiray bal bukhaarina waa tarjamadiisii mid kuba dhow can itazacfuri waa can isticmaali zacfaraan wey waa wax adigu dee zacfaraanku cas oo dee wax laguba darsado ama dharkiina la mariyo kolkortii mahoodiyo waxaasna ay marin jireen oo casaan wixii kaba dhigaya horena waxaynu usoo marray inu xaj uguba soo marray yaanu xidhanin ruuxii xaajiga ahaa thawban masahu warsun aw zacfaraanu warsi uu taabtay waa diib oo kale ama zacfaraankaasi uu taabto dee malaa haddaba in waxa weeye imika baltan badankii kumaba xambaarayno walow bacdigood taa ay kuba xambaareen oo aad moodo dee xaafid iyo markuu tarjamada bukhaari sharxayeyba waa libaaskii waxaa maalinta inoo dhoweyday oo de intaan libaas kuba soo jirnay marada geed ay cusfur odhanayeen oo sidan oo kale isna casaynayey lagu xamuuradeeye la geliyey oo dumarka libaaskooda ahayd inuu cabdullaahi bnu camri rasuulka ilaahay ku yidhi mahooyadaabaa ku amartayoo dee wuxuu yihi miyaan ka maydhaayo mee gubba buu yihi adigu bal minku ha xidhanin buu yihi oo taa waa u diiday waana libaas dumarna way ahayd waana cusfur waktigaa horena zacfaraanka oo kalena dee waabuu kasii midabkaa wuu kagaba sii badan yahay haddaba raggii marka ay noqoto bal dharkoodii inay wax midabkaas ama geedkaas la geriyey oo lagu caseeyey ay xidhaan nahinteedba weeyo taasi waa tan ama iyada hadday noqoto dee waxa weeyaan jidh oo kale khaasatan dee jidh maaha jidh kale ee waa khidaabkii oo dee garh iyo madaxay noqoto midabkanun uu yeelayo bal maala ixraamna aanu jirin taasi baab kalaabay noqon kartaa walow culimada qaarkood ay meeshan tacmiimiyaan imika halkan waa libaaskii iyo wixii kuba tacalluqsanaa waa inana raggiina weeye dumarkii iyagu markaa la xukum ma aha ixraamkiina imika halkan looma jeedo oo iyada ixraamka rag iyo dumarba maradaa waa loo diidayey geedkaas leh xadaثna yaحya bnu yaحya وأbو الربيع وqتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماad بن زيد وقال الآخران حدثنا حماad عن عبدالعزيز ma markaa midi wuxuu hi أخبرnaa ayuu hi haddana weliba aabihiina uu sheego حماad iبن زayd bu hi kuwa kalena xadaثnaa bay yidhaaheen labada kale xamaadna may sheegin dee abtirsiintiisa ama inaayadiisii عن عبدالعزيز بن سhيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر زعفرanka oo la marsado rasuulki ilaahay oo macnaha dharkii iyo waxyaalaha raggi waa nahyey qaala qtaybaةu qaala xmaadu yaعnي lirijaal waa raggii buu ujeedaa dumarkii looma diidayeen وxadaثna abubكر بن abي شhaybta وcمr الناqd وزhayr بن xرb وبن نmayr وabو qrayb qalوا xadaثna ismاعيل وhو بن culayaةa عن cabdالعaزيز بن سhayb عن أنس qاaلa نahىa رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم an yatazacfara rajulu macnaa waa an yalbasa hawban subiqa bizacfaraan weeye ninku inuu maro xidho geedkaa zacfaraan la yidhaaho la dhex geliyey oo midabkiisaas yeeshay oo taas oo kale rasuulka ilaahay inuu uu nahiyey jaanibkaas bal xadiidku wuxuu de inooguba sugan nahyintan looba diidayo sheekuna taxriim buu kaba cabiray athawb اmuzacfar calى rajul weeye maro geedkaas ama sibqiga caynkaasa la dhexgeliyey oo midaba maaha casaanuna de waxa la diidaya rasuulka ilaahay ba mala waan waxna way inoo horeeyeenba kolley sifaatkiisna waa inoo dambeeya lakiin salaad baynu kuba soo marnay xadiidkii abu juxayfa inuu rasuulka ilaahay arkay isagoo xidhan xulla cas xullatan xamraa walow dee khuduud bay lahayd ibnuاlqayim iyo kuba awilo bal waxaan leena waan iskaba idlaaqaynaaye midab dhammaantii looma diidaye laakiin waa ama cusfurka aynu soo marnay ama zacfaraankan dee aad wuxu caseeyo oo kale wixii la dhexgeliyey kaas baa adigu ay tahay dee libaas dumarna malaa iyagaa isticmaali jirayna xagga xajka oo kale malaa yar kolley waa tan guud ahaanba loo diidayey oo ama diib ahaan hala eego ama waxyaalo kaleba bal taas nahyigan baa kuba yimi oo dee taxriim ma faa'iideynaya say shaaficiya qolooyin kaleba kuba tegeen bab اsتحbاabi khضاab الshayb bsfraة aw xmraة وتaxriimihi bالsawاadi adakani baab اsتixbaabi khضاab الshayb waa cirada khidaabku waa taqyiirkii doorintii la doorinayay ciradii bisufraةi cawlaan oo wax cawlaan kaba dhiga ama asfar kaba dhiga aw xmraةi ama se casaan lagu doorinayo ujeedadu la marinaya waxa ma asfar kaba dhiga ama se axmar kaba dhiga wataxriimi wataxriimi alkhidaabi weeye waa khidaabkaas oo ah dee timihii weeyaana taxriimkiisa kolley sheekhu isaga kaba cabiray waa siuu isagu dooranayo kuba tegayo masaladu waa masale khilaaf weynu kuba sugan yahay waanaynu yar arki doonaa wax kaba mid ah ee wa taxriimi taxriimka khidaabkaas bisawaadi wax madoobeeya bal taasn waxa weya taxriimkiisii jaanibkaas ama wa taxriimi alkhidaabi waa khidaab shacar khidaab shayba wa taxriimi ay taxriimi khidaab shaybi bisawaad bal taasna iyada masalada waan arki doonaa kolley waana xadiidka inoo iman doonaba xadaثna yaحyى بن yaحyى qaal akhbarana abu khaysmta can abi zubayr can jaabirin qaala utiya waxaa lala yimi oo la keenay waa indhala aaye biabi quxaafata kolley dee inankiisii baa keenay abubakrin xadiis baaba dee soo ma dee siirtiya kuba soo aroray siirada inuu rasuulka ilaahay yidhi maa daysid annagaa u tegilo inuu yihi maya isagaa ku xaqle waa maalintii fatxu make inuu kuu yimaado abuquxaafa aw jaa waa yimi caam alfatxi aw yowma alfatxi maanaa waa lafdi shaki una macanuuna wax isbedelay ma jire utiya biabi quxaafata caam alfatxi ama utiya biabi quxaafata yowma alfatxi ama in la yidhaaho jaa abu quxaafata markaas ayuu noqon caam alfatxi aw yowma alfatxi waa yimi waa la waday kolle wuu dhala ahaa abu quxaafana waa dee abubakrin asidiiq aabihii weeye cusmaan baa magaciisa la yidhaha aabihiina caamir baa la yidhaha cusmaan ibnu caamir dee kunyadiisa buu aada uguba shuhroobaysa abubakarba kunyadiisana abubakr inun uguba shuhroobo la arkay inaan dadka badankooduba magaciisa garano cabdullaahi laba yidhaaho waxa weeye dee kunyadiisa abubakri buu kuba shuhroobay aabihiina abuquxaafa kolleyna wuxuu dhintay afar iyo tobankii hijirada malaa bishii muxaram abubakr wuxuu ka geeri dambeeyey bilo marka intii abubakr waxa weeyaan dee abubakr wuxuu dhintay aabihii oo nool weeye oo ayuu dhintay marka laakiin bilo ayuu kaba dambeeyey afar iyo tobankii hijirada bishii muxaram buu dhintay abuqaxaafa de waana dadka muslimatulfatxi weeye fatxuma ka islaamay haddaba isagaa la keenay walxaaq ra-suu madaxiisiiyo walixyatu garhkiisu ka saqaamati saqaamada oo kale uu yahay adigoo asaqaama say dee halkan culimadu iyo dee luqawiyiinta iyo taas iyo ay iyagu kuba fasiraan saqaamada waxay kaba dhigaan un sheekhu nabtun abyadu zahri wasamar shubiha bayaadu shaybi bihim waa nabaat ubaxiisu waa cadaan midhihiisuna iyaguna way cad yihiin oo markaa dee cadaanka cirada isaga laguma shabaha ibnulcaraabina wuxuu kaba soo noqonayaa waa geed cadaada oo sa milixdoo kaleba noqde bal adigu waxa weeyaan un madaxiisu marka la eego dee tin madowna ma lahayn waa nin weyno markaa dee abubakr baaba lixdan ahaa baan filayaa abubakr oo inankiisaaba lixdan ahaa weyo waktigaas ama sagaal iyo konton meelaha taqriiban ayuu noqonayay markaa timihiisa aad iyo aad u wada caddaayo saqaamadaas bal haddaan odhanayn quncadkeeni oo kale laakiin dee samar isaguma laha bal taasba weyo bal waxa weeyaan waa nabaad dee waa geedu aan kuwa dhaafe cadaan ah oo samarkiisa iyo wixiisa ama aada u cadun weeyaan waa kaa cirada laguma shabahayo bal dee kolley laftiguna markuu carabi loo qorayo afkuna aanu carabi ahayn waxaa la arkaa si loo aqriyayo ama iska yar adkaataa sheekhan alkowkab alwahaaj leh waana sheekhan dee waa qoran weeye waa sheekhan dee da-da haatan ah oo maxamed amin la yidhah dee aada buu da u yaho haatan malaa sagaashan waay haddana markaa de malaa laba sanadood ba imika buuxsamaysa waa xajkii labayo tobankii aan gurigiisa kuwa siyaartay aniyo dee shaaficiya baa wada siyaarano waktigaa waxbuu qorayay isagoo kursi ku fadhiyay oo de malaa sagaashan kuwa dhawo ibnu maaja buu sharaxiisa waday ibnu maaja walaa mujaladkii sideedaad iyo waan maraya laakiin gacantiisa kuwa qorayo kale wuxuu maalintaa noogaba sheekeeyey inuu waa toddobiyo lixdankii hijirada waxay noqonaysaa toddobiyo afartankii isagoo etoobiya kaba yimi inuu hageysaya yimi isagoo qolooyinkan oo ka waaweyna la socdo kutubban ahayn kutub bay usoo doonteen halkan oo kaleo deeta halkaa lagu xiday oo uu yihi waa waqtii ingiriiskii lagu yihi bu yidhi af soomaaligu intaa kula basaas baa taha la yihi ama basaas buu yihi halkaa lagu xido markii dambe laga sii daayay balaad waa ninda aan lahayn marka tafsiirkii ama sharaxiisa inuu kitaab ku leeyahay bu uu soo qortay kelimadan oromo ahaan waxay kuba tahay uu leeyahay luqada oromiya wuxuu yahay waa kelimade marka la eego wow iyo alif iyo nuun iyo markaa hamsiyi iyo da bal san wancadkeeni oo kale u qormi lahayd waayo iyagoo dee malaa caynkooduna aanay sade caynkaani seena aanay u isticmaalin luqadooda marka ay tahay bal kaley cidi afkaa taqaanaan u yar bandhigi doonaaye de waana jireen culimadeena barhkooda saqaamada wancadka kuba fasiraye bal waxaan leeya nun waa shay nabaat ahoo aada u cadun weeye waa kaa cirada laguma shabahaye haddaba markaasaa muxuu yihi taas oo kalea madaxiisu ahaa aw saqaamati fa amara uu amray rasuulkii ilaahay maxay in la bedelo oo la dooriyo aw fa umira bi waa la amray ilaa nisaa-i dumarkiisiibaa dee waxa weyan amarka laba gaadhsiiyo isagii oo qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay gayiruu haadaa macnaa cadaankan bedela aadna u cadaa madaxiisu bishayin wax ku bedelo ujeedado ama casaan ha noqoto ama cawlaan ha noqotee midabkan bedela oo waxu mariya labatan wixii uu rasuulka ilaahay intan xadiidka waxbaa raacsanaay waxadaثanي abu ظaahiri qaala akhbarana cabdالlahi bn wahbi can ibni jurayji can abi zubayri can jaabir bni cabdالlahi qaala utiya waxaa loo keenay oo rasuulka ilaahay loola yimi biabi quxaafata yowma fatxi makata maalintii fatxu maka ayaa rasuulka ilaahay iyadoo la wado abubakar wado waanu indhala-aayabaa loo keenay walxaal ra-suu madaxiisa iyo walixyatu garhkiisna ka saqaamati geedkaa ama nabaadkaa saqaamada la idhaaho kale uu yahay xaggee bayaadan xagga cadaanka aada uu u cad yahay faqaala rasuulu llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi gayiruu haadaakan dooriya waa shay midabkan bishayin wax ku dooriya wajtanibuu laakiin ka dheeraada asawaada madow oo ha madoobeynina eh laakiin waxaa macasaan ka dhiga ama cadaan maya cawlaan kaba dhiga ama dee bal labadoodii uba dhexeeya saa way inoo dambeysaayo kolley waxyaalaha inoo dambeeya alxinaab alkatam oo kale geed katam la idhaayo malaa midabkiisu markaas isagii xina haddii la isugu daro midab casaan iyo madow udhexeeyo uu noqonayo bal dikri waa inoo dambeeya weli masaladu sa inoogama hadhayse bal adigu bedelo laakiin madowgii kaba dheeraada horta baabkan baan raacinaynaa markaasaan in yar masalada yar eegeynaa baabun في مkخhaaلaفaة اليahuudi في الصبغ waa مkhaaلaفadii yahuuda la khilaafayay oo xagga maaha dharkii iyo waxyaalaha waa madaxii iyo garhkii waa timihii cadaaye cirada ahaa sabqintooda ama تakyiirkoodiiyo in la cilaameeyo wax la mariyo taas laguma khilaafayey iyagu sidooday kuba daynayeen taas buu baabkeed yahay xadaثna yaحya بن yaحya وbkr بن abي شhaybata وcمr النaqid وزuhayr بن xrb وlفd لyaحya قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار وأبو سلمة maanta nin kalaa laba socda kolkolna riwaayaad iyagoo kala hadhay bay kuba yimaadaano bal bukhaari ay meela saasi kuba sugan tahay halkan laakiin way wada socdeen ba halkan marka baabkan la jooga laakiin baab ka horeeyay kala harhsanaayeen sulaymaan ibnu yasaarna waa ninkii fuqahadii madiina kaba mid ahaa weeye toddobada can abi hurayrata an nabiya salى اllahu عalayh wasalama qaala ina alyahuuda yahuudiya wالnasaara nasaara laa yasbuquuna manaa sidqigu halkan waa timahooda ma mariyaana wax dee midabkooda bedela oo sidqigaa lama yimaadaane fakhaalifuuhum khilaafa oo dee ama caseeya ama wax awlaana kaba dhigo oo iyagii khilaafoo bedela xadiid uu axmed wariyey sanad xasan oo abu umaamo saxaabigaas ayaa wuxuu ahaa rasuulka ilaahay baa soo baxay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh o niman odayaalo ansaara ayuu kuba soo baxay oo garhkooda uu cad yahay dee rag waaweyn bay ahaayeen oo biitin lixaahum waa lafdigii garhkooda ay cadaan uu yahay markaasuu ku yihi yaa macshar alansaari xamiruu wasafiruu wakhaalifu ahla alkitaab ansaarey caseeya ama cawle cawlaan kaba dhiga waayo nimanka ahlukitaabka dee yahuudna way arkayeen oo agtooday kuba deganeed safaradoodana ansaar way nasaaro way arkayeenbe iyaga khilaafa oo arrinkan bedela timihii oo ama cawlaanka dhiga ama casaane sidan ha kuba daynina bal labadii baab kolley dee aad bay isugu dhawaayeen oo waa inoo dhammaadeen masaladan khidaabkuna ama khidaaba shacara marka la eego masale iska roon bay noqotay oo malaa dee waxaa weyneeyeyba markaad eegto kutubta taraajimta dee markaas waxaa in badan kugu soo baxaysa iyadoo ninkii ay tarjamaynayaan oo kana laa yakhdib mid kale ay odhanayaan kana yakdibu taasoo waa ujeedadu ihtimaamkii iyo meeshii oo waxay noqotay wax la xusaba oo ninkii bay dhigayaan oo dee culimadii kaba mid ay odhanayaan kana laa yakdib macnaa eradiisa sidaasuu ku dayn jiro oo khidaab mu marin jirin mid kale ayaa ay odhanaya ama kana yakdib oo khidaab buu laba iman jiro waa masalaad moodo dee adugu kolley isticmaalkeeda iyo labada dhinacba dee waa iskaba badnayd be horta baltaaba weya labada baab khidaab iyo khidaab la-aantana horta wax waajibi maba jiro oo dee midna xaaraan ma aha midna waajib ma aha khidaabku sunno weeye ruuxii kaba tagaana wax waajibu kaba tegay maba jirto bal matalan waa ta iyada waa mid xagga marka la eego selafkii haddaan eegno saxaabadii iyo taabiciintii iyo khidaabka naftiisa waa isku khilaafsanaayeeno in badan oo iyaga kaa midoon dee waxba timahooda saa ku dayn jiray way jireen oo iyagu saa kuba dayn jiray xataa saxaabada qaar ayay magacaabaanba oo iyagu bal matalan saa kuba dayn jirayba oo xataa barhkood baa cumar iyo de walow de cumar iyo abibakar ba axaadiiste waxna ay nooba dambeeyaan inay khidaabka laba iman jireena qolooyinkan bay kuba soo daraanba in de kolley waxaa jirtay kuwa iyagu khidaabkaa laba iman jireyna way jireenba axaadiistana de waatay inoo tilmaamaysaa bal waa wax la isugu yeedhayo waa shay sunaa way fiican tahay ruuxii dee timihiisu ay wada cerada ahaayeen taas waa shay uba fiican horta khidaabkii ee xadd alwujuub yaani gaadhin deen xagga marka la eego dee noociisa oo kale barhkood iyagu midabkooda wax dee midab ka dhigaya uun cawlaan ama sufro kaba dhigaya taa marin jirayna salafkii waa kaa mid ahaa soo saxaabada ibnu cumar iyo abu hurayre iyo bal matalan kuwa iyagu xidno marin jiray ama xidno iyo katam layskuba dara sa abubakar iyo lagaba soo noqriyo kolkol uu u dhowaanayo dee madow iyo casaan dhexdood uu noqonaya taasna way jirtay bal waxaa kaba midaa salafkii haddaan eegno qolooyin iyagu madoobeyn jiray timahooda oo rag bay magacaabaan xasan iyo xusein iyo ay kaba mid ahaayeen cusmaan baa la magacaabaa cuqbat bnu caamir baa la magacaabaa qolooyin ka dambeeyo zuhri walow uu isagu lahaa dee markaan dhalinyarada ahayde wejiguuna uu ahaa aanu coorcoorin baanu madoobeyn jirnay markii wejigii isbedelay ee ilkii ay daateen markaa waan iska daynay madoobeyntii iyo jeedadu intii aan ta ahayd ayaa waxaan samayn jirnay laakiin markii dambe waa zuhri adan ay kasoo naqliyaan ama ay dee laynooga soo naqliyeen rag kaloo bal taas bal marka waxaan leenahay iyada arinku waa yar kala dunaa gees marka la eego dee horta nusuusta aan eegno takyiirkii waa sida dee madluubka ah waana kan axaadiisan inooguma sugan rasuulki ilaahayna uu tilmaamay inaan ku khilaafaynaba ahlulkitaabkii aan khilaafayno waana shay maqsuuda mukhaalafada ahlulkitaabko de waxyaalo kalena waabay inoo dambeeyaano kolley mukhaalafada ahlulkitaabku rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh intii hore wixii aan la amrin kolkol buu iyagu dee ahlukitaab bay ahayd oo mushrikiinta way kaba dhawaayeene iyaga kuba waafaqi jiray laakiin markii dambe arrintiisa waxay noqotay dee mukhaalafo waxaynu hore usoo marnay wax dambeeyaaba way jiraan iyo dee waxaan kitaabka kuba sugnaynba oo bal matalan taasi waa mid xagga marka la eego dee nooca roona bal ama sufradii ama xumradii waa sida xadiidkan axmed iyo kaba soo naqlinayay bal inooguma timi waxyaale intaasna waa wax yar dambeeyaana way jiraano afcaasha qaarkood bal taasna waabay jirtaay oo kale xagga sawaadka bal matalan imaam nawowi waa kaa wa taxriimihi bisawaad macnaha taxriimi khidaabi shacri bisawaad taas buu kaba cabiray waxaana jirta de waana aimo kale qowlkood sababtuna waxa weeye waa xadiidkan imakaan hayno u rasuulka ilaahi wajtanibu sawaada ama nooca ka dheeraad oo kaba fogaada bal xadiid kaloo yimi oo dee qowm baa matalan waciid uu kuba sugnaayo dee iyaguna sife halaagna loo soo naqliyey iyagoo dee arrintoodana lagaba dhigay inay dee madoobeeyaan timahoodiiy waxyaalahaasna waa jireenba bal laakiin waxa weeyaan kolley culimada qaarkood waxay kaba dhigeen nahyigan inuu litanziih yahay ficilkaas saxaabadana taasay kuba xambaareen barhkoodna waxay kuba xambaareen dadkii dee abuquxaafo da-daa markuu joogay iyo timihiisa say ahaan dee wixii amtaashiisa oo kale laakiin sidaa dee zuhri iyo bal lagaba soo naqlinaye bal kolley waxaan leenahay kalaamku waa badan yahay xataa culimada qaarkood baa kutub gaara kuba khaas yeelo ibnu abi caasim kitaab uu leeyahy kitaab alkhidaab la yidhaha mooyi dee inuu ina soo gaadhay warumahayo laakiin xaafid ibnu xajar iyo riwaayaadkiisa wixii ku sugnaa way sooba naqliyaan xaafid ibnu xajar iyo waana sheekh isagu ibn abi casim waa abu casim nabiilkan aynu aragnay kitaabka kusoo noqnoqda inankiisa weeye axmed weeye oo dee mualif oo musanif oo aimadii iyo xufaadii waqtigiisiina ahaa waana uu dooranaya isaga bal markaa jawaaskeeda uu dooranaya rag ka dambeeyo bal iyaguna taa kuma tegaya way jireen laakiin waxaan leenahay bal taxmiirkii iyo iyo sufradii waa tan axaadiisan aynooguma timi waana taa madluubka ah intii sawaadkiina haddii meesha la isticmaalo katankaas oo wixii noo dambeeyo oo midabka uu noqonayo dee wax la garanayo wixii casaan iyo madow uba dhexeeya oo meeshii labadii uba dhexeeya madow ha u dhawada udhexeeyo ruuxii deesha kuwa dhuftaa dee aanu uu garanayo arrintiina taasna iyadana bal jawaaskeedu waa shay dee bal matalan inooba dambeeyana waana shay jaa-isa laakiin sawaadkii maxdiga ahaa dee waxaan leenaha waxaroon ijtanibu sawaad sawaadkaa kaba dheeraada oo kale taas kaba dheeraada halkana sheekhu kolley kalaam buu leeyahay qaadiceedu kaba soo naqlinaya bal qolooyinkana sharaxaysa halkaha yar eegeen kolley aniga dee isku dee raqan ma noqonayne laakiin markan uu culimada iyo khitaabyadoodii iyo hadaladoodii iyo taa uu soo naqliyey oo dee khilaaf kala duwanna ay jirto bal masalan ayaa wuxuu yihi qaala alqaadi qaala abaraniyu asawaabu cibaarada aniga waxay i dhacday qaala abaraniyu taas baa dhacday waa nuskada dee waxay iguba sugan dabaranina waa nin dee muxadisoo shahiira xufaadii waqtigiisii ahaa macaajibtan aada u shoorooday ka yar iyo ka dhexa iyo ka weynba waa leeyahay kutub kalena waa leeyahay laakiin waa ninkaa isagu dee bal taas mooyaane laakiin umuurahan hadalkiiiyo waxyaalahaas qaaliban lagama soo naqliyo idinkana maqaalad dabaraaniyu baa taalla mise wax kalaa yaala oo alif ay taagan tahay kolley waxay ila tahay inuu sawaabku yahay in halkan la yidhaha qaalad dabariyu oo aliftuun ay meesha taalo oo dabari weeye ninka hadalkan yare waa ibnu jariir dabari ee kutubta kala duwana lahaa isagana aahaartaiyo sidanba jamcinayey kolley bal taas baan waxa weeye walaa nusooyinka tatabuci doono ee hadalkan laakiinta laga soo naqliyo walow qaadic masalan aan arkaya sheekhan alkowkab ulwahaaj oo cayni umaan laabnin waan hayaaye dee kasoo naqlinaya uu yihi qaala almuxibu dabariy oo isla taasna sawaab maaha waayo qaadiciyaad ba hadalkan soo naqlinaya muxibu dabarigaasi waa nin macruuf oo shahiir oo dee shaafici muxadisna ahaa faqihna ahaa shaaficiyadna kaba mida laakiin qaadiciyaad baa kaba horeeyey oo qaadiciyaad kol hadduu dabari kasoo naqlina halkaa muxibu dabari waxay la tahay kale kitaab aada u qayim oo alqira markaa oo xajkii waxaa ku tacalluqsana u leeyahay lidaalibi umlqura liqaasidi umlqura taasna waxay la tahay inaayan sawaabayn haddii bal sidaa uu isagu usoo naqliye uu cumdatulqaari ugu yaalo waayo nuskadayda umaan laamin oo in la yidhaha muxibu dabari waxay la tahay halkan waa dabara waa dabari weeyaan marka hadalkiisa sabaabku waxa weeyaan ama khulaasadu ay tahay oo dabari masalada ku khulaasaynaya aahaartan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lagaba wariya xaggan shiibka taqyiirkiisa bal barhkood bay nahyi soo qaadaan oo nahyigu laakiin kolley dee wax kuwan lamida maaha wax siman oo taqyiirkii dee waxaana ay tahay wuxuu leeyahay dhammaan way sugantoo tanaaqudma dhexee kama dhexeeye haddii ciradu ay ciri iswada gaadhay ay tay tii abiquxaafo oo kale waa tan la amray taqyiirkeeda haddii dee waatay shamad kaba cabiraan ama shabda oo ruuxa timihiisii dee madow badan baa jira caddaana waa ku dhex jira walow ay noo dambaysa rasuulka ilaahi sifaadkiisa isagoo wax yaroo kooban lahaa awqaadda qaarkeed khidaab inuu jira ay noo dambayso barhkoodna ay anfiyayaanba ruuxu haddii dee madowgiba kaba badan yaha ciradii taasi waxba uma baahno waa haddii banaahi yimaadana waa ta lagu xambaarayo waatuu yihi amaa xagga salafka labada arrimood ay isuba khilaafeen wuxuu leeyahay amarkan iyo nahyigan horta midna taxriim ma aha midna wujuub maaha de arrinkiina si wuxuu itifaaq buu kaba soo naqlinaya saa daraaddeed bay haddii barh madoobeyn ay jireen kuwii kale aanay uguba inkirin taas haddii barh ka tegayo caddaankii daystay ay jireenna dee amarkan rasuulka ilaahi dooriye wujuub mu ahayn oo ciddii iyadu bedelaysay waana sar roon oo ah in la bedelo ka aan bedelin kumay inkirin sababto amarkii baana dee wujuub aanu kaba dhiginba bay matalan taas waxaa kaloo suurtagala buu isagu keyrkii kaba soo naqlinaya in laba xaalo laga dhigo khaasatan iskhilaafkoodan kuwana ay bedeli jireen doorin jireen kuwana aanay doorin jirinoo hadduu dhulku joogo dhow aan lagumaba aqoon sibqigii dadku timaha sidaasay kuma daysaan dadkii taas baa caado u ah hadduu keligii timihiisii bedeluu dooriyana dee waxay noqonaysaaba shuuro iyo ruux farta la ysuguma fiiqo marka waxaa roon dee dadkaa inuu la mid noqdo oo kale taas oo kale haddii bal waxa weeye dee ay xaaladu ay tahayna waa tan oo ikhtilaafkii taasna wuu noqonba karaa bal waxaan leenahay masaladu kolley kalaamkeedu de waaba iskaba dheeryahay markaan eegno ficilkii salafka oo qolooyin xataa madoobeyn jiray dee kuwa aan bedeli jirin labadaba way jiraan laakiin nusuustii markaan eegno dee iyada cumdo ah horta ruuxii kala dii ciradii ta badan tahay taqyiirku waa m waa taa la isfarayo waajibna ma aha hadduu ruuxu kaba tago welibana markay taqyiir noqoto bal casaankii iyo cawlaankii iyo waxyaalaha lagaba dhigo haddii lasii dhaafo bal katabkii iyo waxyaalahaasa lagaba dhige laakiin ijtanibu sawaab inay taa noqoto weeye culimada qaarkood suuro ay yidhaahaan kishi bay noqonaysaa baaba jirta oy leeyihin ruuxu xadna hadduu madoobeynayo dee cid buu kuba gaadayaayo wuxuu uga jeedaa tadliis ilmo yar halagu moodo kishiyo taasi ugama jeeda ama dumar ma ulama jeede noocaas bay kishigiyo tadliisku wuxuu ahaan jiray waxaa madmuumka ama ka aan banaanayn buu ahaan jirayba bal taas oo kale oo haddii kishi iyo kale ay tahay dee waanay jiraan kutubta fiqiga iyo marka jihaad oo kale laguma jiro si aanay dadkii layshaye gaalada ah aanay odayaal ugu aragoon ee odhan dadkan dad wax iska dhelinaya maaha haddii loo soo madoobay sida taasi waa xaale ay kaba soo reebi jireen oo kale ee bal waxaan leenahay kolley umuuruhu ee ujanib ijtanibu sawaatan leenahay weeye tagyiirkiina ahlaa laba yimaado laakiin wujuub xaddeed maaha in in tagyiirku hadduu dee sidiisii ku daysana waa taa ay dad kala duwanayay sidoodii kuba dayseen baabu taxriimi taswiiri suurati اlxayawaani wuxuu u baabaysan yahay xaaraamnimadkii sawirid la sawiro xayawaan waa wax nool suuradii in la sawiro taas oo taswiir dee shay nool laba sawira horta xaaraamnimadkeed ama ruuxa isticmaalaya ama yaanu isticmaalin wa taxriimi itikaadi maakii yeelashadii xaaraamnimadkii fiihi ay fiigiisa ku sugan tahay suuratu suuro غayru mumtahanati mid la dulaysto imtihaan iyo waxaa laguma sameeya aan ahayn bilfarshi gogol iyo wanaxw wixii laba mid ah wa ana almalaaikata malaaigtu calayhim asalaam laa yadkhuluuna inaanay gelin buu baabkiisii yahay beytan aqal fiihi suuratu taswiira ay kuba sugantay walaa kelmun axaadiiay horta inooguma imane tirjamadii saddex bay tahay baabkuna uu dheeraan doonaa axaadiisa qeyb unbaan arki doonaa masaa-isha qaarna markaa waan u yarkaadin doonaa si axaadiis ay u yartaab noqoto waayo waxyaalahan tirjamada inooguma wada sugan ee casharka caawa inooguma wada sugnaanayaane saddex buu kaba dhigay horta markaa shay nafle in la taswiiro xaaraamnimadkeed taasi waa ta hore xagga marka la eego ruuxu kii sawiray ma aha sawiritaanki iyada waa si kastaba ama waxaan mumtahan ha noqdo wax lagu tumanayo ha ku taswiirayo ama wax dee sar dee meel sare la suraye iyadii waa xaaraam buu leeyahy taswiirti xagga marka la eego ibtikaadkii waa haysasho la haysto haddii wixii uu yahay wax ama gidaar la surayo ama meel saro dee shayga aan mumtahanka ahayn in kastaba yaanu taswiira si kalaha kuma soo gala itikaadkiina waa xaaraan buu iyada de tarjamada ta laakiin hadduu yahay isaga kii taswiiray maaha gogolsan oo kala goglan ayaa taswiir xayawaan ku taala waa gogoshaa lagu jiifsanayo lagu tumanayo la goglanayo bal maalan taase bal waxa saasa barkimo ayuu wixii kuba sugan yahay iyadii dee la jiqilaysanayo ah waxa ama lagu fadhiisanaye wax la kor yeelay anayna waa tan uu kaba cabiray mumtahan iyada marka caynkaasi taa itikaadkeedu adamaha taswiirteeda waa haysasho nooca la haysta kole day mumtahan tahay waxa aan ina la xurmeyneyne dee lagu joogsanayo lagu fadhiisanayo ay tahay itikaadkeeda markaa xaaraan ma noqonayo xaaraan ma noqonayo haddii laakiin ay tahay wax dee ama daha ka laalaada ama gidaar suran ama gidaar kuba dhejisan ama deedna taas oo kale n mumtahanka ahayn waa tan xaaraamtaa itikaadkeedi iyo taswiirtii ama tan iyada waxaa lagu tumanaya kuba taala sida bisaad oo kale kuba taala iyo barkimo lagu fadhiisanayo markay itikaad noqoto haddaad saa kusoo iibsatay ama gurigaaga kuba soo gashay haysashadii markaa xaaraan ma noqonayso kollidu wixii mumtahan yahay waa inta uu ina qeybta labaad ah qeybta saddexaad midee malaaigtu aql suura ama ay taalo inaanay soo gelin markaa iyadoo waktigu dee khaasatan aan galabtii dambe joogno axaadiisa hore ayaan aad laqbaydooda israacin doonaa bal markaa axaadiisa hore aan dhameeyo dabadeed haddaan waxyar qaban karna waan qabanaynaa meelo qaarkood sababtoo axaadiis kale oo umuurahan ay kuba sugan tahay oo istaam yeelaya istaba socon doonta markaa mar bay deeto markay axaadiisii inoo wada taab noqdaan ayaa masalada bal eegitaankeedii iyo aqooshii culimada iyo bal umuurahoodiina ay insha allahu tacaala noqon doonaan ee imaka inta hore axaadiisaan horta laqbaynaynaa xadaثnي سwyd بن سعيid qال xadaثna عaبدالعaزيز بن أbي xاaزم عن أbيه أbيه أbو xاaزم عن أbي سلمة بن عaبدالرحمن عن عائشhaةa أنها qاaلت wاcd رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم جiبريل wاcd waa ballan qaaday oo rasuul الlahi rasuulkii ilaahay صلى الlه عليه وسلم جibrيل جibrيل baa isagii dee u ballan qaaday oo la ballamay inuu u yimaado عaليه السلام في saacaةi saacad ayuu kula ballamay yaatiihi uu imanayo jibriil rasuulka ilaahay uu imanayo fiiha fii hadi saaca macnaha jibriil baa yidhi waktigaasaan kuu iman doonaa wakti baana u xadiday fa jaءat tilka saacatu saacaddii baa timi saacaddii iyo waktigii rasuulka ilaahayna wuu sugayaa walam yaأti jibriilna uma iman wafi yadii rasuulka ilaahay gacantiisana waxaa ku sugnayd casan ul waanu sugayay faalqahaa ushii buu tuuray miyadii gacantiisii buu kaba tuuray wa qaala wuxuu yihi maa yukhlifu اllahu wacdahu maa yukhlifu ma baajinayo allahu ilaahay wacdahu ballanqaadkiisa wixii uu ku yaboohay ilaahay ma guub yeero ma baajiyo waa oofiya walaa rusulu rusushiisa dee jibriil kaba mid yahayna wacdigooda way oofiyeen oo arrintu maaha xaggaas ee dee waxbaa jiro arrintii sababteed maxay ku timi ayuu sababtii buu garanayay rasuulkii ilaahay dee arrinkuna waa kaa waa yaqiinsanyay taa ee laakiin waxbaa jira maxaa keenay oo waktigan uu u iman waayo uma irtafata rasuulkii ilaahay baa dhinac dayey faidaa waaba jirwi kalbin ay kiisa yar jirwigu ayga kiisa yar jirwi waa la yidhaha ajraa iyo way kuba jamciyaana bal matalan ajri bay iyo dee jira kolley ajriyana ama la jamcu jamci waxaa kaloo la yidhaha dugaaga oo dhan bahlaha o dhan kiisa yarna jirwi waa la yidhaha ama xagga jiibtuna ama xarakadna saddex xarakaba way bannaan tahay jirwi iyo jarwi iyo jurwi intuba way bannaan tahay ee waxaan leenahay waa asigaar min asibaacba dugaaga oo dhan kooda yaryar iyo ayga kiisa yar ayaaba laba yidhaha haddaba ay yar oo dhala ayuun baabu ku arkay oo kuba sugnaa taxta sariiri faqaala wuxu uhi ya caaishatu caaisha متى goormuu dkل hada الكلب aygani soo galay hahuna halkan aygani goormuu soo galay halkan faqاaلaت waxay tihi والlahi baan ku dhaartee maa daraytu anigu man ogaano kama warayno ma ogi wkti uu soo galay faamara bhi rasuulki ilaahay baa amray bhi bإkhrاaجi fakrija waa la saaray markii la saarayba fajaء waxa yimi jibriilu jibriil baa yimi oo wuxuu yihi markaa ayuu yimi faqaala jibriil baa yimi wacdigii faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulki ilaahay baa wuxuu ihi waacadtanii waad ii ballan qaaday inaad ii timaado fajalastu laka adiga daraaddaa baan u fadhiisto waan ku sugayay falam ta'ti jibriil buu ku odhanaya maad iman faqaala jibriil baa wuxuu uhi calayhi الsalaamu manacnii waxa ii diiday inaan kuu imaado guriga soo galo alkelbu aygii aladii aygaasoo kaana fii beytika gurigaaga kuma sugnaa inaa anagu haddaan malaa'igta nahay laa nadkhulu ma garayno beytan aqal fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay kalbun ay walaa suuratun aqal taswiira ay kuma sugan tahayna isagana ma gelayno oo aqal taswiira ay ku sugan tahayna isna ma gallo aqal ay ku sugan yahayna ma gallo axaadiisu way noo soconaysa weli waan wadayaa kolley waktigaa aada u kooban laakiin kol haddii baabku dheeryahay axaadiis weliba kuwana inoo sii yar tafsiiladana ay noogu suganyahna ay noo dambayso sharaxa ama umuuraha iyo masalada yar suuraynteeda iyo ama culimada aqwaashooda dee waxaan u dibdhiganaynaa casharkan ka dambeeye in sha allahu xdثna اسحاq بن ibrahيm الحنdلي qال أخبرna المksuمي qال xdثna وhyb عن أbي xازim بhdا الاسناaد أنa جibrيل جibrيل وacda رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم an yأtiya inuu yimaado fadakra wuxuu sheegay waa وhayb بن khاld alxadiiثa xadiiثkii buu sheegay kan imkaan kaba soo baxnay walam yuطawilhu muu dheerayn ka تaطwيل بن أbي xاaزimi بن أbي xاaزim siduu dheereeyo kale macno waa maxay xadiidkii hore cabdilcaziiz ibn abi xaazim baa warinayo aabihii abuxaazim buu kaba wariyey sanadkiisana dee waa taan aragna abusalaama can caaisha kaba dambeeya waxaa kaloo iyadna xadiidkii la wadaagsaday ibnu abi xaazim wahayb ibnu khaalid ayaa la wadaagsaday oo isna abuxaazim kaba wariyey haddaba wahayb riwaayadiisu way ka koobnayd riwaayada ibnu abi xaazim oo saa isagu u dheereeye umuu dheereyn ee laakiin dee macnaa xadiidka uu la wadaagsaday xadiidkan iyada bal markaa caaisha halkaasaan kuba dhaafayna xadiid kaloo lamid ah oo xadiid markaas ibnde maymuune ah ayaaba kan ah xadaثanii xarmalة بن yaحyى qaal akhbarana بن whb qaal akhbaranii yunus can ibni شihaabi can ibni الصbaaqi ana cabdالlahi بn cabaasi qaala akhbaratnii maymuunaة bal xagga sanadka cubayd ibnu sabaaq ninkaasun baa imaka de magaciisiina laba ibhaamiye laakiin waa nin kitaabka inoogu horeeyey waa nin taabici weynaba oo bal matalan dee hiqa cubayd ibnu sabaaq la yidhaha mar horena kitaabka aan kusoo aragnay ninkaasba wey marka xadiidka laba taabicina way ku wada sugan yihiin laba saxaabina sanadka way ku sugan yihin oo isku xiga ibnu shahaab iyo ibnu sabaaq waa taabiciin cabdullahi ibnu cabaas iyo maymuunana waa laba saxaabi marka muxuu yihi akhbaratnii maymuunatu ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam asbaxa wuu waa beriistay yowman maalin waajiman xaalu yahay isagoo murugaysan oo dee aamusan oo taas oo kale alwaajib waa saakit اladii yadharu calayhi اlhm walkaab waa ruux aamusanoo dee ay ka muuqato muruga ama hami kaba muuqdo ama alxaziinba taasuu maalin sidaas ku waa beriisama way dareemeen waa dadkii la joogay faqaalat maymuunatu maymuna waxay tihi yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahay ow laqad istankartu waan qoonsaday waad inkiray hay-ataka xaaladaada iyo hay-adaada mundul yowmi laga bilaabo maanta dee maanta oo dhan ba caadi ma tihid saadi ma tihid oo xaaladaadi iyo hay-adaadii waan inkirayba ama waan qoonsaday maxay sababtu tahay qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi ina jibriila jibriil kaana wuxuu ahaa wacadanii mid ii ballan qaaday oo iigu yaboohay an yalqaanii inuu ila kulma leylata habeenkan caawa oo ama falam yalqanii ilama kulmin ama wallaahi amaadu dee aliftii unbaa imika maqana waa tii adaantu istiftaaxa ahayd wallaahi baan ku dhaartee ma akhlafanii macnaa wacdigiisii muu guub yeelin ama muu baajin wacdigiisii isagoo ma aha u xaggiisa kaba dhacay macnaha waxbaa jira rasuulka ilaahina sababtii buu garan la-yahay qaala raawi xadiidka warinaya yihi de ibnu cabaas baana maymuuno kaba warinayey isagoo laakiin maymuunu inoogaba warinayaaye fadala rasuulu llaahi salى اllahu alay waslm wuxuu ahaaday rasuulki ilaahi yowmahu maalintaas dalika calaa dalika xaaladaasu ku sugnaa aybaa meeshii jooga lagama warhayn rasuulkii ilaahay jibriilna ma soo gelin ee wuxuu soo geli waayena waa tan saasuu markaa rasuulka ilahay isagana wuu sugayey oo dee debad kumuu sugayna guriguu kuma sugayey xaaladiisu saasay ahayd ilaa maalintii oo dhan uma waqaca fii nafsi naftiisii waxa ku dhacay madaa wuu dareemay jiru kalbin ay dhashii ama de waa mid yaroo ay yar oo taxta fustaadin khaymad lana anaga noo sugnaatay ah fustaada kolkol da-da hore ta'na waa lagaba dhiga ilaa lix luqaya bay soo naqliyeen oo halkan daweyne uu kuma soo naqlinaye waxa ay tahay un imika khaymada asalkeedu yahay laakiin imika halkan suuqa duciyaad yaa yidhahaanun waa ixdaa xijaal beyt malaa de waa meelihii ama de meelihii ama dee aqalka un meelo kaba mida doocishiisii u weeye dee aqal weyn oon idhaahdo maqsin u ahaa taasna maba jirte waayo de inay waa aqalkiisii masjidka agtiisa ahaa khaymad kaloo meel kale uga dhisnayd may jirin aqaladna lebin bay ahaayeen iska gaaban oo kol kol ee saqafkooda gacantuba ay gaadhaysay waxa ay tahay un suu kaba cabiriya ixdaa xijaalaad meel yar asturan un ama daha ku asturnaado ama wax kale oo dee dacihii guriga un ah taas baa imika maqsuudku yahay faamara bihi rasuulka ilaahi markuu tiyaarka ayuu amrayo faukhrija waa la saaray uma akhada biyadii gacantiisiiba wuxuu ku qaaday maan biyo fanadaxa makaanahu meeshii ayuu saa uguba rusheeyey waa halkii dee bal matalan uu isagu fadhiyey ayuu kuba rusheeyey u ku sugnaa falama amsa markii uu galabaystay aygiina laba saaray ayuu laqiyahu jibriilu jibriil laba kulmay faqaala lahu wuxuu ku yidhi qad kunta wacadtanii waxaad ahayd mid ii ballan qaaday an talqaani albaarixata xalay inaad ilaba kulanto bal markaa markii hore waa tii eeg ay iyadu weydiinaysay maymuuna wuxuu yihi ina jibriila kaana wacadanii an yalqaanii laylata kollay maalintii baanu joogay imikana waa kan jibriil kuwa le an talqaani albaarixa kollay marar horena waan soo sheegnay xagga luqada carabeed waa waxaan ku yar kala duunanahay maalinta gelinka hore oo dhan habeenkii waxa weeyaan dee ku dhaafay halka inagu subaxdiiba xalay aan idhaahno iyagu alleyla gelinka hore o dhan laba odhanaya marka ay dee kollay gelinkaa dambe gaadho ayaa albaarixa ayay u isticmaalaan taasi waa sidooda badan ay yidhahaan dee inoo soo naqliyaan walow ay kollay ay jirto nafteeda iyadoon waktigaaba la gaadhin albaarixa la odhanayo dee axaadiisa qaarkood bay kuba timi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu salaada subax tukado inuu saxaabadiisa kuba odhanayay man ra'aa minkum ru'ya albaarixa waana salaadii dabadeed oo xataa dee albaarixa waana la odhan karaa luqadii laakiin maxay tahay waa intaa gelinka horeba alleyla ee kolley waa luqadii say ahaydbo imanka markaa waxa weeyaan un ina jibriila kaana wacadanii an yalqani leyla ma habeenkan buu ila kulmayaa ma ahayn maalinna waa la joogay de waa habeenkii xalay uun kolley maalintii bay joogeen maalintii si ayuu kaga maqnaa waa kan markay galab noqotay uba yimi galabtu maaha dee waa maa bacda zawaal ba almasa baa la yidhaha ma macnuu inay de cadceeda dhacday maaha ee dee waa waktigaa dambe un ayuu laba kulmay gelin dambe la gaadhay markaasuu ku yidhi dee waad igi ii ballan qaaday inaad xalay ii timaadid qaala wuxu uhi ajalhaa waa xarfu jawaab macnaa nacamhaa waan ku ballan qaaday weeye walaakina laakiin haddaan malaa'igta nahay laa nadkhulu ma galayno oo beytan aqal fiihi dhexdiisa kalbun ayuu ku sugan yahay walaa suuratun iyo aqal ay taswiiro ku sugan tahay anagu ma gallo faasbaxa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yomaydi maalintii markuu habeenkiisaa lagu yihi ayuu rasuulkii ilaahay waa beriisay oo fa amara wuxuu amray biqatli kiraabi aydii in la laayo walow dee markii dambe taa la joojiyo la nasaqo kitaabalbiic baan axaadiidii amarka iyo nahyiga iyo naskigiiyo taa aan kuma soo wada marnay imika halkan laakiin waa asbaabihii markaa amarkaa hore uu bixiyey rasuulka ilaahay xataa inahu yaamuru wuxuu amrayay biqatli kelbi alxaa'idi waa bustaanka xaaidku waa bustaanka ayga alxaa'idi asaqayri yar aygiisa in la dilo wayasrukuu iska daynayey oo uu ka tegayey oo macnaa dee dadko waa suu farayey kalba kalbalxaa'id alkabiir bustaanka weyn aygiisa kaa waa la daynaya axaadiis weliba way noo socotaa jaanibkii taswiirtana ma guda gelayno oo de waa si aan sheegayo dee axaadiis iyo waxyaala ay noo socoto barhkood ay markaa yihiin wala halkan sharaxna ay horeyso uu horeeyo bal umuuraha laakiin xadiidka inooguma sugan oo sheekhu inooguma sugan waa wixii ka baxsan masalada iyo baabkaan eegayaay annahu yustaxabu linsaan ida ra'a saaxibahu man lahu xaqu waajiban an yasalu can sabi buu leeyay waxaa dee mustaxab u ah insaankii hadduu arka ruuxii saaxibkiisa ama ruux xaqba kuba le dee aamusan oo murugeysan ay kaba muuqato ham iyo murugo inuu weydiiyo sababtii oo dee bal ugu kaalmeeyo bal dee wixii ay u suurtogelaysay bal hamigaa kaba suurin lahaa hadday u suurtogelayso ama uu la wadaagsado dee sababta xusnigiisaas oo kale ama uu tilmaamo dariiq dee waxaan caaridkii kagaba suurayo taasi way kuba sugan tahay waxaa kaloo wuxuu leeyahay kuba sugan waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh iyadoo waqtigii dhaafay haddana muxuu ihi maa yukhlifu llahu wacdahu walaa rusul walaa rusuluh oo waxay tahay waa baraarujin laisku baraarujinaya in lagu kalsoonaado ruuxu yaqiiniyo ictiqaadiya uu ku kalsoonaado ilaahay wacdigiisa ee maha suuradan wixii ilaahay ku ballan qaaday taas rusushiisu waxay kuma ballan qaadeen ruuxi dee taas uu ictiqaadsan iyo yaqiinsanya inuu xaqiiqoobayo laakiin wuxuu leeyahay shaygii kol kol buu shardi yeelanayaa dee wacdigii oo shardiga dee xusuulkiisa wacdiga uu kuba xidhnaanaya dhici karta shardigoo la waayey bal matalan meeshii dee shardigoo la waayey daraaddeed inaan wacdigii ama mawcuudkii aan looba helahayn maha taas ina inaanu wacdigii dee rumoobin ee dee wax shardigiisaah oo meesha ka baxaaba jirta ama waqti buu lahaa dee aan gaadhinba waxyaalaha iman kareen laakiin ruuxu bal wixii ilaahay dee kuba yabaahi rasushiisa taas inuu yaqiinsan yahay ictiqaadkiisu adigu u fiican yahay unba arrinta kale uu sheekhu halkan sheegtay waxa weeyaan insaanka haddii xaaladiisii balisaan oo kale waxaana kuba yimi takadur iyo ama wadiifadiisii arrintiisiba ku adkaatay iyo waxyaalo dee kolkol sababtu waa xaggiisa bal inuu kuma fakiro sababtii waxaanay uguba yimaadeen sida rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markii tani dhacday jibriil uu waayey waa kan waa fikiray umuuraha sababtii waa kan markan dambe dee sababtii helayba oo kale bal inuu umuurihii iyo bal waxyaalaha kuba fikiro waaba dee taasna ay keento dee si uu sababtii iyo waxyaalahan ay kuba qabsaneen haddii dee waxyaale xaggiisa ay tahay bal wixii dee uu isagaba suuriyo taasi waa mid axaadiisi laakiin way noo socotaa wuxuu ihi muslim xadaثna yaحya بن yaحya و abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وإsxaaq بn ibrahima qaala yaحya وإsxaaq akhbarana وqaala اآkharani xadaثana afartan sheekh baa labana akhbarana idha labana xadaثana lakiin intuba waa sufyaan بn cuyaynata can الzuhriyi can cubaydالlaahi can ibni cabaasi can abi dalxata zuhri waan garanaynaa cubaydullahina marka dambe magaciisu inoo dheya waa ninkii fuqahadii madiine toddobada ahayd kaa mida cubaydullahi ibnu cabdillahi ibnu cutbat ibnu mascuud weeye waa laba taabici oo sanadkii iskuba xiga ibnu cabaasna maanta markii hore maymuunu ka warinaya maanta xadiidka abu dalxu ka warinaya waa xadiid kaloo isna ay suuradii kuba sugantahay sababtii aanay kuba sugnaanina taa hore iyo jibriil iyobe oo bal matalan waa laba saxaabina xadiidkii way iskuba xigaan can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala laa tadkulu ma gelaysa almalaa'ikatu malaa'igtu beytan guri fiihi dhexdiisa kalbun ay uu ku sugan yahay ma gelayso malaa'igtu walaa suuratun aqal taswiir ay ku sugan tahayna ma gelayso taas malaa'igtu ma soo gelayso bal iyadoo lafdigani soo noqnoqday masaladii iyadoo aan dambaysiinayna taswiirta iyo qaybaheed iyo wixii kuba tacalluqsanaa xagga gelitaankan malaa'igtu aana gelayn horta laadan la soo celiyey imaka suurtagal bay ahayd xadiidka inuu kaga yimaado laa tadkulu malaaikatu beytan fiihi kalbun wa suuratu oo laadu aanay soo noqon laadan la soo celiyey baa wuxuu xaafid ibnu xajar yihaa faa'iidadeedu waxa ay tahay dee haddii san oo kale iyagii layskuba cadfo iyadoonay laa jirin waxaaba la tawahumi lahaa waxaan keenaya inaanay malaa'igtu soo gelin labadoodoo israacsan inay tahay oo ay iyo taswiiri hadday aqalkii kuba kulmaan marka caynkaasa malaa'igtu ma soo gelayso haddii midkood ay tahay imtinaac ma jireen laakiin markaan laada la soo celiyaa maxay taasi faa'iideyneysaa in mid kastaaba sabab khaasa yahay oo malaa'igtii manceeya ayguna gaar ahaantiisa u manceeya tasuurtuna gaar ahaanteeda ayay u mancinaysaa waa faa'iidada laadan ama la soo celceliyey ee imaka soo noqotay arrinka ay keenayso tawahum la moodo inay tahay suuradan majmuucada waxaa loo jeeda ay iyo suuro la tawahumatiibaa meeshii lagaba saaraya taasi odan xagga sababta imtinaacana markay noqoto waxa weeyaan xagga taswiirta dee taswiirtii aan banaanayn markay tahay waa shay macsiya oo laysuba diiday khalqigii ilaahoo wax loo okeysiinaya in ay kuba suganto dee waa macsiyadan iyo xumaanta macsiyada faaxishada inay tahay taas daraaddeed weeye waana umuur inoo dambaysa laakiin eyga marka ay tahay waxay leeyihiin gees waaba dee nijaasaadka ayuu in badan cunaaba gees kalena in badanoo culimada ka mida waa kuwa inuu cayntiisu ay nijaas tahay iyagu ay uguba tegeen waa masale inoo horeysay barkood baa shaydaan laguba magacaabaya sida xadiidkii salaadii aynu kuba soo marnay iyada taas oo kale dee malaa'igtuna oo dindu shayaadiin urtiisu way xun tahay malaa'igtuna raaixadan karihada way kaba carartahay oo ama way nacdahay oo kale gees kalena dadka waa loo diiday inay ay aanay u baahnayn oo kaa saydka iyo waxyaalaha kuwii aynu soo marray ahayn ay haystaan oo dee marka horeba haysashadiisiiba iyadna wax laysu diidayo waa nooc ciqaabeed oo ruuxii laguba ciqaabayo waxaan loo banayn haystay bal asbaabahaas baa kaba mida waxyaalihii bal matalan iyada halkan dee aygu aanu ugu horjoogsanayo malaa'igtu inay sooba gasho gees kale in xagga xaa-idka waa bustaankaan nidhi bustaanka yar iyo bustaanka weyn farqinta la kala farqiyay walow markii dambe aynu hore usoo marnayba de nahyigaas inuu yimi aydii aan bal haddii waxa weeyaan aan la dilinkaan caquurka ahayn iyo waxyaala qaarkood in de xaaidka yar ama bustaanku hadduu yar yahay ruuxii isagaa ku filano waa ilaashan karaa weeye xaaja uma haysto xaaja la-aan buu haysta laakiin bustaankii hadduu weyn yahay ruuxii xaariskaa waxaa dhici karta dhinacyadiisii inaanu ilaalinba karahayn oo waa baahi baa keentay xaa-idka weyn oo aygii waa loo baahan yahy oo xaggii xaajada kana xaaja la-aan weeyaan oo dee waa ruux markaa isagoon uma baahnayn haystayba oo markaa tan baa deeto kana loo dilayay kana loogaba tegayay bal taa malaa'igtan aan soo gelahayn aqalkana waxay isagu halkan sheekhu kuba fasiraya waa malaa'ig naxariis iyo dee imaka iyo baraka iyo istikfaar laba socoto taasba weeye ee malaa'igtii xafadada ahayd ee ruuxa loo diray ee camalkiisa qoraysay iyagu ruuxa ibnu aadamkaa inay waxa la amray inay camalkiisa oo dhan wada dabdiyaane kama hadhayaan oo kama tegayaan oo kuwaas iyagu maaha ee waa malaa'ig kaleo dee arrintoodu ay tahay baraka la socdo naxariis la socdo istikfaar laba socdo sida kuwii majaalista dikriga doondoon iyo anwaacdoodii oo kale bal taas bay noqonaysaa dee culimada qaarkoodna waa sheekhu tule waabay tacmiimiyaan oo waxay kaba dhigeen malaigna xataa kuwaa naftoodii laakiin dee aqalkii hadday kadinkiisa joogsada waaba suurtagal dee halkaa inay wax kastaba kaba ogaan karaan ee camalkiisina kalaba socon karaan barkood yidhaaho lafdiga tacmiimiya sababto lafdigan aan eegnay xadiidka inooguba sugan waxa weeyaan un waa yar lafti dee cumuum la weeyaan oo markaa aan istitaan lahayn lakiin bal labada qowlba culimada agtooda way kuba sugan yihin laa tadkul malaaikatu beytan fihi kalbun walaa suura bal xadiidkan baa duruq leh duruqna xadiidkan baan ku joogsanaya insha allahu tacaala marka xadiidka caaisha oo isaguna macnahan oo kale uu jiro ayaan ama dee lafdigan iyo macnahan isin uba yimi ayaa casharka dambe aan kaba bilaabi doonaa markaas baanan axaadiisi kale markay noo raacdo masalada ama suurada khaasatan xagga taswiirta aan dib ugu soo wada laabmi doonaa bidn illahi tacala aqoosha culimada iyo bal waxyaalaha iyo wixii tafsiilka kuba sugan iyo umuuraha aan eegi doonaa xdثnي أbو الطاhر وxرmلة بن يحيى qال أخبرنا بن وهب qال أخبرني يuنس عن بن شهاaب عن عبيد الله بن عبد الله بن cتبة أنه سمع بن عباس يقول سمعت أbا ضلحة يقول abا ضلحة wa زيد بن سهل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا sورة وxdثnاه إسحاq بن إبراهيم وعبد بن حمyد qال أخبرنا عبدالرزاق qال أخبرنا معmر عن الزهري بhdا الإسناaد مثل xadيiثi يuنس xadيiثkii يuنس mid laba mida iyo وذikrihi sheegidiisii uu sheegay يuنس الأخباaر في الإسناaد de ومثل ذikrihi الأخباaر في الإسناaد معنه waxa weeyaan xadيiثkii hore weeye markii hore iبن شhهاab un baana xadيiثka inoogu sugnaa ugu horeyn سفyaan iبن cuyeyna kaba warinayey markan dambena yunusuleyli imaka markan saddexaadna waa macmar iبن rashid markaa muxuu leeyahay riwaayadii macmar ayuu ixaalaynayaa oo riwaayadii yunus buu u ixaalaynaya wuxuu leeyahy lafdigan macmar xadiidka kuba wariyey wuxuu laba mid yahay lafdigii uu yunus kuba wariyey welibana arrin kaluu sheegayo muxuu kulaba mid yahay alakbaarta halkan wuxuu u wadaa waa siyaqdii uu xadiidka laguba wariyo dee cancadada way lahayd samaacda way lahayd bal matalan haddaan eegno lafdigii macmar xadiidka uu kuba wariyey m yunus kuba wariyey can ibni shaab marka hore muxuu yihi can ibni shaab can cubaydillaahi anahu samica bna cabaasin yaquul samictu abaa dalxata marka can iyo samica labadaba way lahayd haddaba walow imaka cantii aanu sheegin xagga akhbaarta iyo siiqada isnaadka kuma suganaa tiibu kulaba mid ahaa oo halkii uu yihi dee can ibni shihaabin can cubaydillaahi yunusna uu yihi macmarna waa yihi halkii uu yihi anahu samica bna cabaasin iyo samictu abaa dalxatana iyadana samicadii uu yihi tiibuu kulaba mid lafdiga xadiidkuna waa kii horo macnaha siiqooyinkii iyo lafdigii matiga xadiidkaba riwaayada macmar waxay laba midtay taa yunus xadaثna qtaybaة بن سacيid qal xadaثna layث عan bukayri wa bukayr بn cabd لlahi بn ashaj can bصr بn سacيidi waa laba taabicina maanta ay kuwana can zayd بn khaalidi an dalxat caaw ina ugu yar badan yihiin laba صaxaabi iyo laba taabici wada socda waayo markii ugu horeysay waxaan soo aragnay iبnu cabaas iyo maymuna iyo iبnu shaab iyo iبnu sabaqna way kaba horeeyeen waa tan marka dambena aan soo aragnay iبnu cabaas iyo abu dalxa waa xadiidkan imaka aan hayno bal markaas laba taabicina waa kuwa kuba sugnaa imaka laba صaxaabi baa xadiidkii galo iبnu cabaas maahe waa xadiidkii lakiin abu dalxawne waa zayd iبnu khaalid aljuhani waa صaxaabi asxaabtii rasuulka ilahi kaa mida iyo abu dalxa bukayr iبnu cabdالlahi بn ashaj iyo msr بnu saciid اxadrem labadoodna waa laba taabici can abi dalxata صaaxibi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم anahu qaala ina rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم qaala ina اmalaaikaةa malaa'igtu laa tadkulu ma gelayso beyta fiihi suuraة halkii kelbiga lama socdo lakiin dee riwaayaadkii hore inooguba sugnaa taswiir ay kuba sugan tahay qaala busrun ba wuxuu ihi busri baa odhanaya waa taabicigii uma shtakaa zaydun zayd baa xanuunsaday waa zayd ibnu khaalid bacdu intaa dabadeed intaan xadiidka ka maqalay dabadeed buu xanuunsaday facudnaahu waanu soo booqanay saxaabigii zayd ahaa faydaa waaba calaa baabi albaabkiisa inuu ku sugan yahay sitrun daah fiihi suuratun wuxuu baaban ku aragnay waana saxaabigii ay xadiidka kaba maqleen ee abu dalxa uga soo wariyey dahab taswiire ay ku sugan tahay baanu albaabkiisii ku aragnay qaala wuxuu yihi busra odhanaya faqultu waxaan ku yihi licubaydillaahi alkhawlaaniy ninkaa cubaydullaahi alkhawlaani waa nin la socday oo rabiibi maymunata maymuuna rabiibkeeda ahaa zawji nabiyi sala allahu calayh wasalam na cubaydullaahi alkhawlaani maymuuna ayuu rabiibkeeda ahaa maymuunana waa dee rasuulka ilaahay zawjadiisii weeye rabiibna maxaynu dee soo dee loo yaqaanay hadday gabar tahay rabiibana waxa weeyaan un ay noqonaysaa ee waa haweenadan uu ninkuu qabay inanteedii weeye uu isagu soo koriyey rabiib hadday tahayna e waa haweeneedan odaygeeda inankiisii aanay dhalin taas bay laakiin arrintu taas maaha maanta rabiib maymuuna mawlaheedii buu ahaa oo mawaalideed maymuunuu kaba mid yahay cubaydullaahi ibnu اlaswad baa la idhahaa kolkolna ama cubaydullahi ibnu asadna way yidhaaheen rabibu maymuna waxaa loo yihi liannahaa rabatu wa kaana min mawaaliha way soo korisay maaha inuu ibna zawjiha ahaa ama waxay dee zawjkeedii rasuulka ilaahay ugu horeeyeyba inankeedii inuu ahaa rasuulka waxa weeyaan way soo korisay mawaalideediina kamid buu ahaa walam yakun ibna zawjiha so xaafid ibn xajar fatxubaari markuu xadiidkan qabanaya halkan uu kuba yidhaaho waana nin hiqa ah oo dabaqadii dhexaad ee ruwaadda kaba mida kolleyna halkan waa kuba suganya waxaan filayaa meel horena waa ku sugnaa kitaabka waxa weeyaan un waa cubaydullahi waa nin hiqa baan leenahay labada saxiixna waa ku sugan yahaybe cubaydullahi ibn aswad ama ibnu asad rabiib maymuna waxa loo dha way soo korisaan mawaalideedna uu kaba mid buu ahaa haddaba ninkaasoo maalinta horena la socday busr ibnu saciid buu la socday ayaa waxaan ku idhi buu yihi alam yukhbirna dee markuu taswiirtii arkay waxay isu qaban weyday xadiidku isaga kaba maqla iyo taswiirta daahiisa kuma sugan markaasuu yihi alam yukhbirna miyaanu noo waramin oo zaydu zayd ani suwari taswiiraha yowmal awali maalintii hore miyaanu taswiiraha dee waciidkan kuma soo arooriyo taa aanu inoo sheegin faqaala cubaydullaahi baa wuxuu yihi alam tasmachu miyaanad maqal xiina qaala markii horuu yihi malaa dee busri baan intaa wada maqlin markuu yihi ilaa raqman fii sawbin macnaa naqshad maro ku sugan uun mooyaane intaa istitnaha miyaanad maqlahayn markii uu yihi deetana waa raqmigii ama naqshadii marada eh ilaa raqman fii sawbin umuuruna waxaan leenahay masaladu sideeda way noo wada dambaysaaye laakiin xadiisyadii baan urursanaynaa waa miyaanad markii aanad maqlayn zayd lahaa ilaa raqma fii sawbin isagu kamu maqlahayn oo isaga ku odhan doona anigu maan maqlayne waxaan u odhan doonaa uu yihi waaba kan xadaثana abu طaahiri qaal akhbarana بn wahbi qaal akhbaranii camr bn الxaariثi ana bukayr bn اlأshaji xadaثahu bukayr بn cabd لlahi بn الأshaji weeye waa taabici yar ana bsr bna saciidi xadaثahu ana zayd bna khaalid اjuhaniy ad aljuhaniyi xadaثahu xadaثahum wamaca bsrin bsri maciisa waxa ahaa cubayd الlahi الkhawlaaniyu markaa muxuu yihi aag bsr بن سacيid baa u waramay bukayr waxaana la socday zayd بن khaalid baa isna u waramay markaa zayd u waramayay bsrina cubaydالlah الkhawlani waa la joogay oo wuxuu ugu waramay markaa zayd أna abaa طلحةa xadaثahu أna rasuul الlahi salى الlaه عليه waسلم qaal laa تdkل المalaaئkaة beytا fiihi suuraة qaala bsr ba wuxuu ihi famarida زaydu zayd ba zayd bnu khaalidin baa xanuunsaday facudnaahu waanu soo booqanay faidaa naxnu wuxuun baaban aragna oo dee nagu soo kadiye anigoo fii beytii kuba sugan bisatri daah fiihi tasaawiiru daah tasaawiir leh ayuun baaban gurigiisii ku aragnay faqultu licubaydillaahi alkhawlaaniyi baa waxaan ku idhi alam yuxadithnaa miyaanu noo waramin fi tasaawiiri tasaawiirta iyo inaanay aqal taswiiri ku sugan tahay malaa'igu soo galeen maxaa dhacay ee aqalkiisii ay taswiirtu ugu sugan tahay qaala wuxuu yihi markaa cubaydullaahi baa yidhi inahu qaala wuxuu yidhi ilaa raqman fii sawbin xadiidkay laba socotay waa istifahaase alam tasmachu zay busriow miyaanad maqal markuu sidaa lahaa qultu busriba hadalkii wata waxaan idhi la mee maad maqal qaala cubaydullaahi baa wuxuu ihi bala mee waa yidhi oo intaa maalintii hore ayuu yidhi qad dakara dalika waa sheegay arrinkaasoo ah ilaa raqman fii sawbin bal maalan taas weeye kaladii masaladii sideedii ay noo wada duuduuban tahay bal xadiidkana axaadiisii buu kaga mid yahay markaas sanadkan unbaa igu dambeeya intaan xadiidkii caaisho gaadhin xadaثna isxaaq بn ibrahima qaal akhbarana jariir can sar bn abi صaalixi can saciid bn yasaari abilxubaabi mawlى bani الnajaari an zayd bn khaalidi الjuhaniyi can abi طalxata alansaariyi qaala samictu rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam yaquul laa tadkul اlmalaa'ikaةu malaa'igtu ma gelayso beyta aql fiihi kalb walaa tamahiilu timhaal ay kuma sugan waa tasaawirun sidan halkii horeba soo maray waa kan iyadoo caaisha ayuu xadiidkii kaba warinayaa nin bal markaas raawigii waa markaas dabaad cadayn doonaa ku yahay iyo waana inoo sii socon doontaaye bal cashar kolkaas inoogu sheeg joogayaa laakiin casharkii xalayto meel kolley halkan muslim ibhaamsanayd oo bukhaarina ibhaamka tafsiirkiisa kuma sugna walow aan bar sheegay waxa weeyaan baabunahyi can itakhatumi fi lwusطaa walatii taliha waa baabkii uu dhigtay atakhatum fi lwusطaa walatii taliha bal baabkaas xadiidkii uu abu burda warinayey cali uu ka wariyey u yihi cali rasuulki ilaahay baa iga nahiyay an ajcala khaatamii fi haadih wanahani can lubsi اlqasiy wacan juluusin cala almayaatir xadiidkaas man meel maan uga yarjaayo ujeedadu in yaroo faa'iidoo bukhaari kuma sugnayd oo halkana ibham uu kuma sugan yahay walow xadiidkaan xalay wax ka sheegay laakiin laftigii bukhaari madhaga usoo naqlinayaa oo dee kaa bukhaarida markaa xalay maan imaantu baaban dee aan riwaayaadkiisa kala duwan uu leeyahay meel kaba mida kuma arkeen qaalada markaa horeba waxaan ku idhi waxaa cali weeye qaaladu kitaabkeena kuma bayaansana shuraaxde ama shaarix inooma cadayn cali waxaana weydiiyey dee abuburde faama alqasiyu fa hiyaabu mudallacatu yu'taa biha min misra marka anigu xalay dee mudallacada xadi dee laguma naqshadeeyo taas waana macnuu suu yahay riwaaya bukhaari baa waxay ahayd oo halkan oo xadiidkan un isagoo weliba abuburda uu warinayo horta waxaa cali halkaas baa waa saxiix bukhaari mucalaq ahaan bay ahayd bat sina tarjamada baabku kusoo arooriye qaala caasimu waa caasimkan anayna can abi burdata qaala qultu licaliyin ma lqasiyat ag cali baa waxaan ku idhi abuburda ale qasiyadu maxay tahay markaasuu yihi hadalkan haddaba laftigan mudalaca ayaa bukhaari waxaa kuma sugnaa mudalacatun fiiha xariirun wa fiiha amhaalu utrunji waa intan uga jeedo waayo halkan waxaa inooguma sugan mudalacatun yu'taa biha min misra fiiha shibhu kada dee waxyaala caynkaas shabahayay marka bukhaari baa waxaa ku sugnayd mudalacatun fiiha xariir horta mudalaca markaa wuxuu sidoo xaafid iyo xajariya kuma fasiraan khuduud liid liid dee ballaadhan oo san feedhahoo kale ah ayay lahayd taasi waa mid waa mudalaca fiiha xariir oo meeshii daynay haddii xataa aanay wax kale ku jireenna meesha xariir badan baa kuma jirtay laakiin maxaa ahayd halkan muslim dhacday fiiha shibukada bukhaarina hadda waa mucalaqnibu ku wariyey isaga muu booslin tarjamada baabkuu raaciyey fiiha shibukada baa waxaa ku sugnayd bukhaari fiiha amhaalu utrunji macnaha khuduudan ay leedahay ayaa dee san utrunji ama utrunjkii aynu soo marnay dee nooc fawaakihda kaba mid ahay oo intan burtiqaalka oo kalea amhaashii iyo suwartii oo kale ayaa khuduudan sideedaas bay ama daa'irada ulahaydoo halkan uu yihi muslim fiiha shibukada waxaa wax shabahaya wixiina waa ibhaamsan yahay ayaa tafsiirka bukhaari bay nooguma sugantahay matni ahaan iyoloo uu mucalaq yahay isagu waxaana ahayd fiiha amhaalu utrunji macnaa waxyaalo shabahayo waa khuduudii loo yeelay uun adlaacdan loo yeelay un weeye utrujikoo nooca dee fawaakita kamida suuradeedi iyo shakligeedii oo kala shabahaya marka la eega suuro ahaan ayaa kuma sugnaa intaasaa bal waxaan dee bukhaarina way kuma sugnayd bayaankaasna way nooguma sugnaa matiga bukhaarina way kuma sugnayd dee halkan baanay tafsiil iyo arrintan muslim kuba iyo haamsan bay caddayn u ahayd wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika